warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah siddeed deegaan oo doorashadooda dib loo dhigay oo maanta doorashada la qabanayo in ka badan hal milyan iyo lix boqol oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban oo soomaaliya la gaarsiiyey iyo dalalka colombiya iyo venezuela oo xidhiirhkooda dib u soo celiyey subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid qodobada ugu waaweyn wararkayaga waa subaxnimo isniin ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada codbixinta ayaa saaka ka bilaabanaysa sideed deegaan amaba goobood oo doorasho kuwaasi oo ay ku jiraan waa lagu jiro amaba laga sameynayo loolanka gudoomiyaha ee ismaamulada mombaaso iyo sidoo kale kakameega doorashooyinka ayaa aad muhiim ugu ah madaxweynaha la doortay william ruuto iyo hogaamiyaha azimiyo la umoja raila odinga doorashada ayaa dib loo dhigay sagaalkii bishan agoosto kadib markii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xaduudaha dalka a b c ay sheegeen in waraaqaha codbixinta laysku khalday amaba isku khaldameen gudoomiyaha ayaa xusay in shaqaalahooda ay la kulmeen cagajugleyn iyo sidoo kale handadaad doorashooyinka ka dhacaya waa doorashooyinka maanta dhacaya ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay ka dhacayaan gudoomiyaha ismaamulada mombasa iyo sidoo kale kakameego xildhibaanka deegaan baarlamaneedka kajaliba ee ismaamulka galbeedka bakood koonfurta bakood ismaamulka sidoo waa deegaanka rongay ee ismaamulka nakuru iyo kituyu waa kituyu oo asna ka tirsan amaba waa deegaanka kituyu rural ee ismaamulka kituyu deegaanka rongay ayaa ka mid ah meelaha ay doorashadu ka dhacayso balse dhinacaas iyo waxaa ku horumareynaa ismaamulka mombasa waxaa qadka iminka si toosa ugu jira maxamed cabdi boosaan oo mombasa kusugan kusoo dhawow maxamed bal jawiga halkaa ka jira ka warbixi aada iyo aad waa mahadsan tahay subax wanaagsan magaalada mombasa oo kamid a deegaanada saaka codbixinta dadka kenyaanka ay u dareerayaan ayaa waxaa dadka codkooda ka dhiibanayaan kun iyo afartan goobood in ka badan lixda deegaan xildhibaan ee magaaladani mombasa ay ka kooban tahay iyadoona doorashadan ay ku tartamayaan musharaxa kala ah musharaxiinta kale ah xasan cumar saray oo u d ah cabdisamed shariif naasir oo o d m ah william king oo ka tirsan xisbiga ba daniel kasito iyo shafii makazi iyo hazran hazran awiti waxaa soo marnay goobaha codbixinta saaka dadku ay markaasi ay codka ay ka dhiibanayaan waxaana aan dareemeynaa oan arkaynay ilaa iyo dhowr goobooda ka tirsan deegaanka invita dadku inay aada iyo aad ay u yaryihiin oo markaasi goobaha ay ilaa iyo toban qof ilaa iyo lix qof meelaha ay codka ay ka dhigteen saacadan oo la joogo sideedii iyo qadar shantan daqiiqa waxaa nala jooga mid kamid ah dadka deegaanka invita magaalada mombasa doorashada kor kala socday walaal magacaada noogu bilowda
daktari walaal magacaada noogu bilow asalaamu calaykum magacaydu halla waa ibrahim dube waxaan joogaa magaalada mombasa halkan jandaria maanta waxaa waye magaaladan doorashada ka socota meeshan waxaa waye votas turnout waa very low aba hatee waxaa waye maanta waa iska holiday marka anakana waxaan rabnaa maaragtay change aan rabnaa mageusi halisi aan rabnaa aba hatee marka waxaan rabaa dadkii mombasa joogaan intay yimaadaan qura ay ridaan because meeshan amniga ammaanka waa okay wax dhib oo jiro ma jirto laakin waxaan ka codsanaa shacibkii mombasa jooga kulli inta ay imaadaan iska coodayaan oo qofka ay rabaan u coodayaan insha allah waayo waxaa rabna magaalada mugaajibaan ka rabna ibrahim waxaad ka warantaa dadka maanta way ka yaryihiin dadkii hore oo codeyn jiray xataa marka loo fiiriyo doorashadii ku-xidhidka ahayd ee dhacday labada kun iyo todoba iyo tobanka meelaha qaarkood oon arkay shan qof lix qof toddoba qof ayaa codeysay hadda halkan aad ku sugan tahay ilaa hadda intee qof ayaa codaysay ya dadka hadda codee waa adi ma dhamo waa labaatan qofo waayo dadkii mapema ma soo bixin ama hata wixii dadkii cabsiya iska jiro waxay dhaheen meeshan may rabsho ka dhacdaa ama waxay dhaheen meeshan waxaan ku dhaha anaga maxaan ka helaynaa ama dad zamaan aan soo dooran jirnay markaan doorana maxay noo qabteen adi wax bara arrimo fara badan askajir lakin muhiimadda waxaa waaye meeshan hadda wax oo dhib oo hadda oo maga- meeshan mombasa magaalada laga soo rafood garay male ee, ee, dhankii oo ta taana uu taha beri loe marka shacibku waxaan ka codsanaynaa insha allah waxaan ka codsanaynaa intay imaadaan dadkii oo maarata kuriya ridaan oo da- kuriya oo qofkii u codeeyaan sidaan u helno maarata qof fiican ammaanka iyo xaaladda nabadgelyada goobaha doorashada ka dhaceyso si loo adkeeyey bal ka waran waxaan arkayaa in ciidamo badan oo ka tirsan laamaha ammaanka oo xitaa kuwii hore ka badan oo meelaha goobaha codbixinta meelaha soo booqday sida eh, deegaanada eh, berlin karonoka old town iyo weliba sidoo kale juda aan arkayay marka ciidamada miyay ka badan yihiin kuwii eh, doorashadii hore mise waa eh, sidii hore Eh, dhankii ciidanka waa okay waay Eh, meeshana ciidamada waa joogaan oo kuriya si fiican ula ilaalina i b c wax walba waa intagta lakin dadkii shacibka ah taana out very low intaas bes aan ku dhegi karaa waayo dadkii shaci- dhankii ammaanka waa okay dadka maxaa uga baaqaysa ugu dambeyntii ka dhegeysanaya warbaahinta heystaa anigo anigoo eh, oo musharax oo m c a toronoka ka ahaan jira waxaan ka codsana dadka shicib magaaladan joogo intay imaadaan guurihii u tuuraan ninkii oo maarata oo mageusi halisi keena nin change noo keena nin oo hadhow beri insha allah ilmihii bazar looga qaadi karo ama markaan sharci u baahano ama baasboor u baahano ama maxaan ku dhaha dadka becshara ku jiraan oo ganacsada waxaa la rabaa intay ay ay alaab keenaan marka waxay dhanka cashuurtana waa magaalada waxaan ku dadki dadkii dhibaa ku haysta guri marka la dhisay dad waxaan ku dhaha waa la dhibi jira marka waxaan rabnaa insha allah isbedel aan rabnaa isbedelna waxaa isku imaan marka dadka la doorto aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Een, si kasta xaaladu tahay een, waxaa la filayaa saacadaha hoo socda maadaama hadda dadnaansho aad eh, u buuxda ay jirto goobaha aan soo booqday aan arkayay ciidanka oo ammaanka sugaya wax rabshada ma jiraan laakiin dadka ayaa iyagoo aan weli soo bixin marka loo fiiriyo doorashooyinkii hore ee tii hadda dhacday sagaalkii bishan een, eh, aad bay dadka uga yar yihiin boqolkiiba waxaa la qiyaasta dadka hadda codeynaya inay een, toban ilaa iyo een, eh, sideed ay dhan yihiin dadka ilaa hadda codeeyey walowba saacaddu ay tahay xilli hore oo een, eh, dadku maanta ay ka dhalsugayeen xaaladda een, doorashada maadaama ololaha doorashada ee musharaxiinta ay aad u xooganaayeen dhinaca kale ee dadka qaarkood ama sheekaystay waxay ii sheegeen maadaama inta badan musharaxiintii ololaha doorashada waday oo dadka een, codbixiyaasha iyagu markaasi ku dhiirigelinayay een, codkan inay dhigtaan markaasi een, in ay iyagu ay een, eh, la doortay qaarkood sidaas awgoodna aysan xil weyn iska saarin een, in markaasi ay dadka ay soo kiciyaan oo ay goobaha codbixinta ay ku dhiirigeliyaan oo hadda kursiga la dooranayo ay kursiga barasaabka oo keliya taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha een, keeni kara een, dadka yar ee markaasi een, codka dhiibanaya maadaama Wa- horay een, la dooranayay shan hogaamiye oo deegaanka laga doorto sida xildhibaanka deegaanka m c a-ga women repka gabanaha iyo weliba een, senataha marka hadda gabanaha keliya ayaa la dooranaya dadkii kale waa la doortay marka taasi laftigeeda waxa ay dadka indhendheenaya arrimaha doorashada ay ku macninayaan in ay qayb ka tahay markaasi een, eh, dadkan yar ee codka usoo baxay een, maanta laakiinse si kastoo xaaladdu ay tahay goobaha een, codbixinta ayaanu ka noqon doonaa inta ay codbixinta socoto warbaahinta istaa ahaan korjoogayaal iyo xaaladda sida ay u socoto aan idiin soo gudbin doonaa aad baa umahadsan tahay botan
adigaa mudan waa hagaag ee intaas haddaan kaga soo gudubno maxamed cabdi bootaan waryahayaga ku sugan ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta dalka halkaasi oo maanta doorashada barasaabka ay ka dhacayso ee deegaanka rongai mid oo ka mid a meelaha ay doorashadu ka dhacayso maantay mid ka mid a dadka shacabka ee deegaanka oo codkiisa dhiibtay ayaa warbaahinta la hadlay tumefika hapa saa kumi na moja zoezi limeanza saa kumi na mbili lakini turnout n- kuba- ukilinganisha na ile nyingine ndogo sana ili zoezi sijajua bado tunamwani lakini turnout ni ndogo hairidhishi tujitokeze tuje tujiamulie Ah, mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Juma Manuari MCA wa Bofu na nimefika hapa saa kumi na mbili na dakika tano ambapo mimi nimekuwa mpiga kura wa tatu katika stream number 5 na turnout iko very low compared to ile siku ambayo compared to ile siku ambayo tulipiga kura ile ya general election ile ya kwanza leo turnout iko very low na sidhani kama hii percentage ita, ita, itakuwa sawa na ile ambayo iliisha last time. Tulijaribu kiasi cha uwezo wetu kuhamasisha watu kama siku ya leo. Mwanzo ilikuwa ile siku ya kwanza ikaahirishwa, tukasema siku ya pili, lakini ikaahirishwa tena. Sasa hii kuahirisha kuahirisha, lazima obvious watu watachoka tu, so tulijaribu kuhamasisha watu wa- watoke, wajitokeze siku ya leo ili waje wafanye uamuzi wao wa kidemokrasia. Mimi nawashauri leo ni holiday kwa Mombasa nzima tujitokeze. Mambo ya kuvuka kuenda na wale mabosi pia ambao leo wamefungua kazi ni kinyume na sheria, wafunge mabiashara zao, wafunge maduka zao, wafunge hata wale mameidi, wawaache kwanza mtu apige kura ndio atoke, na wale ambao wako kwa nyumba bado wamelala, tunawashauri pia watoke, waje wafanye uamuzi wao wa kidemokrasia.
doorashada ayaa sidoo kale waxay ka dhacaysaa xaafadda galbeedka niyaki oo waqooyiga deegaanka ay mid ee ismaamulka meru iyo sidoo kale ee, deegaanka kuwanjega oo ka tirsan deegaanka koonfurta ee mbakasi ee ismaamulka nairobi waxaana ay dooranayaan golaha hoose ee deegaanadaasi sagaalkii bishan agoosta guddiga i b c ayaa dib u dhigay doorashada ismaamulada mombasa iyo kakamega kadib khaladaada dhacay oo waraaqaha codbixinta la xiriiray wakiilka hoose ee deegaanka boofu ee ismaamulka mombasa ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda tirada dadka ah ee soo baxay ay yaryihiin wuxuuna ugu baaqay shacabka in ay doorashada usoo baxaan Nilifika kitu kama saa kumi na mbili, nimepanga laini, nimepiga kura, nimemaliza ndio niende kufanya shughuli zangu za siku ya leo. Tunataka tumchague kiongozi ambaye ni wa bidii, ndio atusaidie sehemu ya maji. Juu hii rongai yetu maji, ndio tuko na uhaba wa maji. Upande wa mashule atusaidie, upande wa barabara atusaidie, ndio na sisi wananchi tufaidike. Naona wananchi wanaingi- wanaendelea kuingia e, hata kama sahi ni wachache, lakini naona, naona wanaendelea kuingia.
doorashada ka dhacaysa ismaamulka mombasa ayaa waxaa ugu cadcaada cabdisamed naasir oo ka tirsan o d m iyo sidoo kale xasan cumar oo u d a asna ka tirsan ismaamulka kameega waxaa loolanka ugu adag uu ka dhexeeyaa ferdinand braza oo ka tirsan o d m iyo sidoo kale clovers malala oo asna ka tirsan xisbiga a n c ee waxaana ee shacabka ay go-aamin doonaan qofka kusoo bixi doona xilka barasaabka waa labada qof ee kusoo bixi doonta xilka barasaabka ee ismaamulada mombasa iyo kakameega
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star fm
dowladda soomaaliya ayaa la gaadhsiiyey hal milyan lix boqol afartan iyo shan kun iyo lix boqol oo ah tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooca johnson and johnson kaasi oo ay ugu deeqeen dalalka sweden iyo jamhuuriyadda jek dalalkan ayaa deeqda tallaalka ah u soo marsiiyey soomaaliya hanaanka qaybinta tallaalka covid sagaal iyo toban ee covax ilaa iyo haatan sirada dac- dadka soomaaliyeed ee iyagu dhammaystay labada tallaal ee xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan laba milyan iyo saddex boqol oo qof halka in ka badan hal milyan iyo sagaal boqol oo qofna la sheegay inay qeyb ka mid ah tallaalka qaateen war-saxaafadeed lagu baahiyey bogga internetka ee hay-adda unisef ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo ka hadlayay munaasabadda lagula wareegayay tallaalkan uu u mahad celiyey dalalka soo gaarsiiyey wuxuu sheegay wasiirku in tallaalkan ay heleen xili aada uu muhiim u yahay maadaama dalka soomaaliya ay ka jirto xaalad abaareed oo aada u daran oo sababtay barakac xoogan taasina ay keenayso in dadka danyarta ahi ay u nuglaadaan xanuunada covid-ka uu ka mid yahay xaaladda abaareed ee ka jirta soomaaliya ayaa haatan gaadhay halkii ugu sarreysay waxaana ay isku rogtay macaluul baahsan waxaa haatan ay abaaruhu saameeyeen dad eh, tiradooda lagu qiyaasay inay ka badan yihiin toddoba milyan iyo toddoba boqol oo qof kuwaasi oo u baahan gargaar deg deg ah halka ilaa iyo hal milyan oo qofna ay ku barakaceen gudaha dalkooda hooyo dowladda soomaaliya ayaa marar badan waxay dirtay baaqyada la xiriira in gurmad la gaadhsiiyo dadka abaaruhu ay sida ba-an u saameeyeen ugu dambeyntiina dowladaha colombiya iyo venezuela ayaa dib u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey kadib saddex sano oo ay labada dal xidhiidhkoodu kala maqnaa safiirka cusub ee colombiya ayaa axaddii gaaray caasimada dalka venezuela madaxweynaha cusub ee garabka bidix ee colombiya iyo madaxweynaha venezuela ayaa ku dhawaaqay ko iyo tobankii agoosto inay qorsheynayaan inay soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan dal oo go-ay ama ay ugu dambeysay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa uu sidoo kale xiriirka waa madaxweynaha dalka colombiya ayaa xiriirka u jaray ee dalkiisa horaantii sanadkaasi kadib markii xubno ka tirsan mucaaradka venezuela ha isku dayeen in ay kasoo gudbaan colombiya iyagoo oo wata baabuur siday cunto iyo daawooyin